إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka subaxnimo ee warbaahinta alfurqaan sarkaal wada shaqayn laha maraykanka iyo shisheeyaha atmis ayaa ku dhintay gudaha xerada xalane ee magaalada muqdisho roobab geystay khasaaru nafeed ayaa ka da-ay deegaan ka tirsan gobolka mandheer ah ee dhulka soomaaliyeed ee n f d ehelada askari ku dhaawacmay camaliyad ka dhacday magaalada muqdisho ayaa sheegay in dowladda federaalka ay ku dayacday wiilkooda dagaalyahana ka tirsan mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku ekeeyay kolonyo ka tirsan ciidamada kenya kuwaas oo ku socdaalayay deegaan hoostaga degmada bura odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka beelaha dega degmada bu'aale ayaa kulan ay ku yeesheen gudaha degmadaasi kaga arrinsaday duqaymaha cadowtooyo ee diyaaradaha shisheeyuhu ka geysanayaan magaalada xasan sheekh maxamuud ayaa xil cusub oo magacu yeel ah u magacaabay cali jayte oo ah guddoomiyihii hore ee gobolka hiiraan munaasabad ay ku qalin jibinayeen haween bartay cunto karinta ayaa ka dhacday deegaanka kunyabarow ee wilaayada islaamiga ah shabeellaha hoose waxaa dowro diini ah loo soo xiray bulshada ku dhaqan deegaana hoostaga degmada labaatan jirow ee wilaayada islaamiga ah baay ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday fariisimo askarta shisheeyaha ay ku leeyihiin deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose intaasu waxay ahaayeen qodobada warka subaxnimo goordhowna warkaas ayaan faahfaahin doonnaa إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
waa maalannimo isniin ah shan iyo tobanka bisha rabiicu thaani sannada kun afar boqol afartan iyo shanta hijriga waafaqsanna soddonka bisha tobanaad sannada labada kun iyo saddex iyo labaatanka ee miilaadiga warkii oo dhammaystiran ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgallo qorshaysan ka fuliyey gobollada shabeellaha hoose iyo gaarisa haddaan ku horumarno gobolka shabeellaha hoose dagaal culus ayaa xalay lagu qaaday xeryaha ciidamada shisheeyaha afrikaanta ay ku leeyihiin golweyn iyo namber lixdan oo ka tirsan shabeellaha hoose ma aynaan helin faahfaahin ku aadan khasaaraha ka dhashay dagaalkaasi gaarisana ciidan ka tirsan mujaahidiinta waxa ay weerar la beegsadeen kolonyo ka tirsan ciidamada kenya oo ku socdaalayay agagaarka deegaanka naani oo hoostaga degmada buura gubashada waa gaari sagsiig ah gaari taw ahna waxaa lagu soo warmayaa in waxyeello xoogan ay soo gaartay diyaarada kuwa khumaatiga u kaca ah ayaa goobta weerarku ka dhacay soo caga dhigtay waxaana ay halkaasi ka daabuleen dhimashada iyo dhaawacyada askarta kenya sarkaal wada shaqayn lahaa maraykanka iyo shisheeyaha atmis ayaa ku dhintay gudaha xerada xalane ee magaalada muqdisho sida warkan uu ku faahfaahinayo waryaheena cabdiraxmaan beder xuseen raaga shiraar waa mid ka mid ah saraakiisha waxaa loogu yeero argagixiso la dirirka ee qandaraaska kula jirto mareykanka sanadkii labada kun iyo lixda sargaalkan ayaa waxa uu xalay ku geeriyooday xerada xalana ee magaalada muqdisho sidai ay sheegayaan qaar ka mid a ehelada xuseen raage waxa uu madax u ahaa shirkad wada shaqayn la leh mareykanka iyo atmis oo ay shaqadoodu tahay dhismaha guryaha difaacyada ka samaysan ee xerada xalana iyo saldhigga balidoogle sidoo kale sargaalkan ayaa mareykanka kula jiray qandaraas dhismooyin looga hirgelinayo gudaha garoonka belidoogle iyo safaaradda mareykanka ee xerada xalane sida ay wararku sheegayaan xuseen raage waxauu ka qayb qaatay dagaaladii ka dhanka ahaa wilaayaadka islaamiga ee uu kal hore ku dhawaaqay xasan sheekh ninkan ayaa ka mid ahaa saraakiishii maleeshiyo beelaad u qorayay xasan sheekh ilawareedyo ayaa waxay sheegayaan in xuseen raage uu u geeriyooday sidii uu u geeriyooday walaalkii bashiir raage sanadkii labada kun labaatan iyo kowga waxaa la sheegay inuu wadnaha istaagay isagoo musqusha ama suuliga ku jira
iska hor imaan dhegaystay khasaaro nafeed ayaa ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka ku dhex maray degmada dayniile ee magaalada muqdisho maxamed ciise ayaa warkan noo diyaariyey ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ayaa dhexdooda ku wada dagaalamay degmada dayniile ee gobolka banaadir iska hor imaadkan ayaa u dhexeeyey ciidamada loogu yeero boolis militaaro iyo kuwa lagu sheegay ilaalada xarunta degmada dayniile wararka qaar ayaa sheegaya isku dhacan inuu ka dhashay xabado kor loo riday kadibna uu soo kala dhexgalay shaki iyaga dhexdooda ah kadibna ay israsaaseeyeen sida ay goobjoogayaal sheegeenna israsaaseynta ayaa socotay daqiiqado israsaaseyntaas u dhexaysay ciidamada dowladda federaalka waxaa ku dhintay sida la xaqiijiyey hal askari oo ka tirsanaa kuwa loogu yeero bolis militaaro roobab geystay khasaaro nafeed ayaa ka da-ay deegaan ka tirsan gobolka mandheera ee dhulka soomaaliyeed ee n f d maxamed sheekh cali ayaa noo sii ambaqaadaya inta la xaqiijiyey hal qof ayaa ku geeriyooday roob xoog leh oo afar iyo labaatankii saacay lasoo dhaafay ka da-ay magaalada mandheera iyo nawaaxigeeda ruuxa ku dhintay ayaa la sheegay in biriq kula dhacday deegaan lagu magacaabay dhaytuule ee ku yaala xuduudda kenya iyo itoobiya ee qeybta mandheera maxamed cismaan oo ka mid a dadka deegaanka buur abuur ayaa warbaahinta u sheegay in ruuxa biriqda dishay uu ahaa shaqsi kasoo jeeda deegaankaas islamarkaana maalin ka hor gudbay deegaanka dhaytulle ee dalka ethoobiya ayaa shalay dhinac kale u gudbay habeen hore oo xoolo xagga jiraan soo fiirnaa dhahay meeshii ay duufaan guriga korna ay ku dhacday waxaa la dhihi waa jaca iyo waa duufaana lasu garab wadaa marka waa kolley culays roobka ilaah ma hadda adkayna baas ku dhintay waxaa la dhahaa dhaytulli waka ninka daraad ayuu loo xagga jirtay biibax wax baa jira in la dhahay yaa dhahay loodia soo fiirina bi meel waadiya loo ibi iga qaadeen meeshan soo fiirina dhahay saas ku baxay marka baxidda aad baxay habeenkii roobaa imaaday guri kaloo qaraabo ay leedahay ayuu roob ka kordhinaya wuxuu hadalkiisa sii raaciyey sidoo kale in beerihii deegaanka buur abuur ay la tageen daadka ka dhashay roobka halkaas ka da-ay khasaare waxaa gaaray wixii beer ahaay oo qaraha aad ku yeeli nyaanyo aad ku yeeli kulli biyaa la tagay hadda meeshaan kaala soo hadlaa tuulida dhexdeeda biyaan dhex taagana sidoo kale waxa uu ka warbixiyey khasaaraha ka dhashay roobka mahiigaanka ah ee halkaas ka da-ay baxidda aad baxay habeenkii roobaa imaaday guri kaloo qaraabo ay leedahay ayuu roobka kordhinaya gurigii yaa ku dumi ada guryaha meesha ku duma qiyaasooda waxaa lagu sheegay siddeetan guri inay ku dumeen meesha geedna aad jirin wixii qurac adduun ku yeeli kulliha ayagana waa wada dumeen dhulka ay galeen marka shalay aan aadna meesha waa soo dugnay inta badan gobolada dalka iyo dhulka ay xoogga ku haysato dowladda kenya ayaa waxaa si toosa ugu bilowday roobka deerta
ehelada askari ku dhaawacmay camiriyad ka dhacday magaalada muqdisho ayaa sheegay in dowladda federaalka ay ku dayacday wiilkooda cabdiqaaliq macalin cabdiweli yuusuf ayaa noo haya warkan cabdisamed maxamed ayaa si xun ugu dhaawacmay camaliyadii u dambeysay ee ka dhacday xerada warshadii hore ee nacnaca ee magaalada muqdisho halkaas uu ku qaadanayay tababarkiisii ugu horeeyey ee ciidannimo askarigan oo si xun ugu dhaawacmay madaxa ayaa dowladda federaalka ka helin wax daryeel caafimaad ah taas beddelkeedana loo sheegay qoyskiisa in uu la mid yahay qof ku dhaawacmay suuqa bakaaraha oo kale fartuun cumar maxamed oo ah haweeney habaryar u ah askarigan islamarkaana soo korsatay ayaa iyadoo ilmada ceshanla waxay ka sheekaysay sida uu ku dhaawacmay cabdisamed iyo sida dowladdii uu u tababaranayay u dayacday waxay sheegtay in muddo ay ka daba wareeganaysay dowladda iyo saraakiisha ciidanka si ay ugu taakuleeyaan dhaawacan halista ah ee askarigan balse waxay tilmaamtay in aysan weli arkin cid ay ka heshay garab istaag iyo xitaa wax naxariis ah cabdisamed habaryartiisaan ahay ardayuu ahay iskooluu dhammeeyey dugsi saruu dhammeeyey sidaas darteeduu nacnaci u galay nacnaci hadduu galayna waa uun lagu dhex qarxiyey qaraxaa ka ag dhacay wiilkii waa dhaanwacayay digfeeraa la keenay qaliinaa lagu sameeyey titoorkii habeenkiiaas aragna wuxuu yidhi wiilkaada ma noolaanayo maamo caloosha adkayso madaxiisa jug xooganaa ku dhacday marka aaduu uga dayriyey waxyaabo badanoo inta ka sheegi karanaa jirto waxaawaay marka aaduu uga dayriyey siddeed iyo toban maalmood a c u-gu ku jiray waa laga soo bixi afartan iyo shan cisho aan ku jirnay digfeer lacag warqad ku qoranay noo keenay waxay dhaheen lacagtaan bixiya waxaan dhahnay annaka ninkaan niimo keenin xero ciidanoo ku dhaawacayey xero ciidanoo ku jiriyey ciidankii keenay u doonta ciidamada imaaraadka qoranayaanoo oo milatariga u ahaay sidii ninba nin la iigu maalinta uu uu dhaawacmaa wiilal waxay dhaheen ciidanka la keenuu ku mushaaraya sidii anaba isaga aamusanaha maalin dhowee tawacay bishaan kowdeedaan wacay wiilal yar yaroo talayaal waxay dhaheen maama anaka waxba kama galno ninkii weynaay oo kor naga wada haystay oo xasilinta kor ka haystay aa, wac lambarkiisaa la isii waawaca waxaan dhaha walaalow cunugaasaa jiro cabdisamadaa la yiraahdaa meeshaasuu ku dhaawacmay xere ciidanuu ku dhaawacmay maxaa dhacay cunuga xaq mana igu lahan miyaa mushaar mana igu lahan miyaa suu wuxuu yidhi maama runaan kuu sheega amase been runaa ii sheegaysaa wiilka ma yugandha ka imaadoo dhah mayaan dhah yugandha kama imaaninaa eri kasoo baxaayo guutadii lixaad oo la qaadayo oo ku jira qaraxaas ana qabsaday waxba ha isdaalin inuu dhahay ninkaas waa soo bakaara ku dhaawacma camal ee la meel tahay dowladda federaalka ayaa caan ku ah dayaca askarteeda kaga dhaawacanta dagaalada saacadihii lasoo dhaafay ayayna ahayd markii sidan oo kale ay cabasho u muujiyeen qoys askari ka tirsanaa dowladda federaalka oo dhaawac soo gaaray kaas oo ay dayacday dowladda federaalka dadka qaar ayaana ku sifeeya askarta noocaan ah inay yihiin maliibaanayaasha lagu liibaanay
odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka beelaha dega degmada bu'aali ayaa kulan ay ku yeesheen gudaha degmadaasi kaga arrinsaday duqaymaha cadowtooyo ee diyaaradaha shisheeyuhu ka geysanayaan magaalada faahfaahinta warkan waxaa noo haya waryaheena muxsin xasan
mucjisada la yaabka leh gaaladan doqomaha oo soo duulay oo weeraraya caruurta iyo guryaha waxaan leeyahay dadka walaalaha ee muslimiinta ee degan degmada bu'aale sabar iyo sugnaan horta la yeesho waa kulan ballaaran oo u dhexeeyey beelaha wadadega degmada bu'aale iyo nawaaxigeeda ee gobolka jubbooyinka oo ka dhacay degmadaas kulanka ayaa looga arinsanayay duqeymaha wuxuushnimo ee mareykanka iyo kenyaatiga muddadii u dambeysay ka geysanayeen degmada si gaar ahna loogu beegsanayay dadka rayidka ah iyo goobaha danta guud sida dugsiyada qur-aanka madaarista waxbarashada iyo xarumaha ganacsiga waxaa kasoo qaybgalay ugaasyada iyo salaadiinta beelaha dega degmada bu'aale iyo nawaaxigeeda nabadoonno iyo waxgarad kale waxaana kalimaad ka jeediyey qaar ka mid ah ugaasyada iyo salaadiintii kasoo qaybgalay waxaana ka mid ah ugaas axmed ugaas cumar oo ah ugaaska beesha coolyahaan oo xoojiyey bayaanka bulshadana u dardaarmay cadowgooda inay gartaan waxaan haysanaa maanta dhaxal buuxo oo ilaahay kalaamkiisa ah nagu waajib yeelay iyo sunnadii nabi maxamed caleyhi salaatu wasalaam mar haddaan intaa haysanno waxaan ku fadhinaa guul ballaaran oo alle xaggiisa ka sugnaatay oo bini aadan uusan bixinin waxaana ku raallagelinaynaa allihiina khalqay cod kalean ku raalligelinayna ma jirto intaa markay tahay bayaankii haddee waasla waa la akhriyey nin walba waa dhegaysanahay waana maqlahay wuxuu ka soo baxayna waa innaga waxaan leenahay cadow hal cadow baan leenahay halkaa cadow muxuu yahay waxa aan ku dhaqmayna wixii beeniyey nin kastaba ha ahaado intaas cadow waa naga gaalamadu wuu cad yahay iyo madow yahay midna ma aha mar hadduu kalaamullaahi uu diiday sunnada nebi maxamedna uu ka leexday gaalnimo uma dhibna qofka ayada waxaa nugu soo duushay gaalo waxayna noogu soo duushay intaa ayada ah waxaan qaadanay xugun waxaan isku xugminayna muxuu yahay waa kitaabka allah ayagane waxay qaateen baybal waxayna ku raalligelinahayaan bini aadan wuxuu dhodhoobay annagana allaan ku raalligelinayna allahu akbar
suldaan cabdiqani cabdulaahi oo ah suldaanka beesha maxamed suweer ayaa isagana ka hadlay madasha kulanka isagoona tilmaamay qayb ka mid ah gobodfallada ay mareykanka iyo kenyaatigu u geysanayaan dadka muslimka ah ee soomaaliyeed wuxuu sidoo kale bidhaamiyey kulankooda waxa uu daarnaa waxaad la socotaan magaaladeenna bu'aale cadowga ilaahay iyo cadowga muslimiinta qabaa'ilka degan inuu dhibaato badan u geystay cadowga ilaahay waxaad la socotaan in carruurteennii iyo haweenkeennii diyaaradaha cadowga ee maraykan iyo kenya ay duqaynayaan si wuxuushnimo ah oo bahalnimo ah oo doqonnimo ah waan ka soo horjeednaa marka kulankani wuxuu ka soo horjeedaa oo cambaaraynayaa ficiladaas fuliynimada leh ee cadowga uu ku beegsanayo dadka birimageydada ah ee carruurta iyo haweenka ah ee uu ku burburinhayo goobahoodii waxbarashada dugsiyadii qur-aanka iskuulladii wax lagu baranhayey goobihii ganacsiga taasina waxay meesha ka saaraysaa oo ay muujinaysaa dhagartii iyo khiyaamadii beentii gaalada ay wadeen oo ah inay la dagaalamayaan xarkad shabaab almujaahidiin sidoo kale waxaa madasha ka hadlay ugaaska beesha bartire ugaas aadan maxamed buuti isagoo tacsi u diray dhammaan dadkii ay waxyeelada kasoo gaartay duqeymaha wuxuushnimo ee mareykanka iyo kenyaatigu ku beegsanayaan dadka rayidka ah waxaan dadka muslimiinta eh oo soomaaliyeed u sheegaynaa dhammaan dadkii ay dhibka uu ka soo gaaray duqayntii maraykanka iyo kenya ay geysteen waan u tacsiynaynaa annagoo intaasoo qabiil ka kooban ilaahay inuu muxuu ahay shahaadadooda ka aqbala waa shahiideen siduu ilaahay noo sheegay shahiidkooda inuu ilaahay ka aqbalo dhaawacoodana inuu ilaahay caafiyo hantidii ka burburtay gaadiid le baqaaro le inuu ilaahay wixii soo haray wax baray ka imaan ilaahay uga dhig dhammaan ummadda soomaaliyeed meel walba oo joogaan iyo meel walba maraykan iyo kenya ay duqayn ka geysteen intaba waan u tacsiyeynaynaa waan sabraynaa waan la sabartamaynaa waana la dagaalaynaa ummadda soomaaliyeed oo la duqeey ilaahay shahaadada ha ka aqbalo gabagabadii kulanka ayay si wada jir ah bayaan dhowr qodob ka koobnaa usoo saareen beelaha wadadega degmada bu'aale iyo ugaadsyadooda bayaanka ayaa lagaga soo horjeestay falalka bahalnimada ah ee ay maraykanka iyo kenyaatigu ka wadaan meelo badan oo dalka ka mid ah waxaan sidoo kale aan cambaaraynaynaa kana soo horjeednaa duqeymaha ay cadowga ka geysteen degmooyinka jilib saakow salagle wayaanta joore iyo deegaanada kale ee dalka sida degmada ceel cadde iyo gobolada shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe iyo galgaduud waxaa sidoo kale bayaanka lagu yidhi cidda la beegsanaya ma ahan al-shabaab waa dadka birimageydada ah ee aan waxba galabsan iyo kaabayaasha ayna ka maarmi karin bulshada ugu dambayntii maraykanka iyo kenyaatiga ayaa duqeymo arxandarro ah oo sababay khasaarooyin nafeed iyo mid maaliyadeed ka wada dhulka muslimka ah ee soomaaliyeed
xasan sheekh maxamuud ayaa xil cusub u magacaabay cali jeete oo ah gudoomiyihii hore ee gobolka hiiraan cabdifataax faarax diiriye ayaa faahfaahinta warka noo sii ambaqaadaya wareegto ka soo baxday xafiiska madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud ayaa xil cusub loogu magacaabay cali jeyte cusmaan oo ah gudoomiyihii hore ee xilka laga qaadayo gobolka hiiraan xasan ayaa cali jeyte ka dhigay u qaybsamaha xafiiska madaxweynaha ee maleeshiyaadka aan nidaamiga ahayn u magacaabista xilkan cali jeyte ayaa lagu sheegay inuu yahay mid magacuyaal ah oo la doonayo in cali jeyte looga horleexiyo cali guudlaabe madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali jeyte ayaa bilihii lasoo dhaafay sheeganayay inuu yahay madaxweynaha maamul isku magacaabay hiiraan state kadib markii maamulka hirshabeelle ay xilkii gadoomiyanimo ka qaadeen tan iyo markii dagaalyahanada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay dhabarka ka jebiyeen kooxihii huwanta ee duulaanka kusoo qaaday wilaayaadka dhaca koonfurta iyo bartamaha soomaaliya waxa uu khilaaf soo kala dhex galay dhinacyadaas cali jeytana waxa uu ka mid ahaa raggii kusoo fashilmay dagaalada hiiraan dagaalka hiiraanna waxa uu toddobaadkii lasoo dhaafay ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka dagaalamayeen halkii uu sanad iyo bar ka hor ka bilowday dagaalka oo ah agagaarka buula burde sida warkan uu ku faahfaahinayo waryaheena mahad cubayd munaasabad ay ku qalinjibinayeen haween bartay cunto karinta ayaa ka dhacday deegaanka kuya barow ee wilaayada shabeellaha hoose
munaasabadan oo ahayd mid loo qabtay in ka badan toban haween ah oo ka qalinjibinayay mu'asasada hibaaq ee lagu barto cunto karinta ayaa waxaa kasoo qeyb galay marti sharaf kala duwan cuntooyin kala duwan oo iskugu jira kuwa dalka iyo dibadda islamarkaana si wanaagsan loo kariyey ayaa lagu soo bandhigay goobtay munaasabadu ka dhacaysay waxaana gebagabadii xafladda shahaadooyin la guddoonsiiyey haweenkii ka qalinjibiyey mu'asasada xafladda kadib waxaan waraysi la yeelanay maamulka mu'asasada oo ah qof dumar ah waxayna ugu horreyn inooga warbixisay ardayda qalin jebisay iyo muddada ay waxbaranayeen gabdhuhu laba dafco iska soo dababaxday ahaayeen dafco walba macnaha waxay qaadanaysay laba bilood bay qaadanaysay wakhti yaroo kooban baana iska ahayd laba bilood waa iska wakhti yaro kooban marka waxaa ka baxay gabdho dhowr iyo toban gabdhoodabaa ka baxay marka alxamdulilaah waa ku guulaysteen si fiicanna waa u barteen wixii ay ku talagaleene ay juhdiga saareen waxay xaruntu guddoonsiisay biidnillaahi shahaadooyin bay guddoonsiisay iyo abaalmirimo kale oo u qarsoon bay markaasi guddoonsiisay alxamdulilah waxaan rajaynaynaa ilaahay subxaana watacaala inuu ka dhigo ku ku faa'iisay oo aan markaasi iska lumin waxbarashada ay soo barteen sidoo kale waxay faahfaahin ka bixisay cuntooyinka ay bareen haweenka qalin jebiyey walaahi cuntooyinka cuntooyin horta fara badanoo maasha allah kala duduwan ayaa horta meesha lagu bartay intaad maanta arkayseen iyo in aan laga gaaraynin in laydin soo bandhigo aan laga gaaraynin marka waxaan rajaynayaa ilaahay fadligiisa cuntooyinka kala noocnoocyada ee la baranayo in gabdhaha muslimaadka ilaahay ku anfaco cuntooyin fiicfiican baa meesha lagu bartaa weliba anaga xoog waxaan saaraa cuntada dalkan xooga saaraa cuntada dalka ayaan xooga saaraa waxa ugu badan oo aan xooga saaraa waa cuntada dalka waxa ugu badan aan gabdhaha ka dhaadhicinana waa cuntada dalka qaar ka mid ah ardaydii ka aflaxay mu'asasada hibaaq ee u gaar ah cunto karinta ayaa dhankooda inoo sheegay inay faa'iideen waxyaabo badan oo aysan horay u aqoon
laba bilood baan barannay waxaan barannay cuntooyinka nucyadooda kala duwan baan barannay waana ka faa'iidan waxyaabo badan oo marka hore aanaan garanayn oo ay naga maqnaa baanu ka faa'iidayn caddooyinka waxaa ka mid a cuntada dalka ka mida cuntooyinka berinka laga keenaa ka mida qaababkeeda kala duwan oo qaab kasta mid kasta qaab gooniya loo karinayo baan ka baranay ilaahay baana ku mahadsan wax badanaa ka faa'iidnay meesha maga lagu magacaabo xibaaq waxaa ka faa'iidnay waxaan naqaanaa mar hore cuntada oo tandalkoo kale in biyo lagu kariyo oo cambuulo camal ah iyadoo hadda dhowr nooc loo kariyo oo soortoo kale saddex nooc loo kariyo qamadiigii oo kale masinjadii wax dhan iyo cuntada wax lagu daro oo xawaajiyadii oo mar hore gabdha arki jira shishiida iyo waxa mid loo dhan bismiciye iyo jumba iyo waxaa ka reesanayo xawaajiyo oo aa gacanta ku tuwanaysid xulbada iyo filfisha iyo waa ka baran wax badanaan ka faa'iidnay ugu dambayntii qaar ka mid ah bulshadii lagu casuumay xafladda oo ka koobnaa rag iyo dumar ayaan ka waraysanay cuntooyin kala duwan oo ay cuneen iyo qiimeyntooda ku aadan marka la fiiriyo dhadhankeeda iyo sida wanaagsan ee ay u kariyeen haweenka la baray cunto karinta ugu horrayn ku soo dhowaada ragga
halkan waxaan kala kulanay cunto aada u macaan cuntahan hore loo arag oo hore aan loo maqal mar gabdhihii oo halkan ka qalin jibay cunto ay gacanta ku kariyaan amaanta lagu martaqaaday marka waxaan leenahay jazaakum allahu khayr aan ahaan shaqsinteeda waxay iga dhigan tahay cunto aad maanta waxaan arkay weligaan arkin oo aada u macaan waxaan halkan maanta nala ka martaqaaday xaflad qalinjibin cunto karina waxaan u jeedaa maxay ahaydo meel aad iyo aad u qurux badanoo si fiican loo agaasimay loo diyaariyey loogu talagalay martida in yacni lagu martiqaado waa cunto aad iyo aad u macaan badan dhadhankeeda la isku dheeli tiray cunto oo maxay ahayd cusbada aan ku badneen aan ku yareen waxaad moodaa dad si fiican loo soo tarbiyey maxay ahaydo inay soo diyaariyeen markanna waa dumarka oo dhankooda qiimeynaya maasha allah maasha allah habluhu waxay soo bandhigeen cunto qarin maasha allah oo heer caalami ah maasha allah cunto aad baan ugu aad bay u wanaagsantahay waxaaman anu ka mid ahay dadka soo baaqa yeelay ama kusoo biiraa maclimadda maasha allah cunto aad u dhandhanle oo aad u fiican maasha allah oo dee kala nucnuuca waxaanan hablaha ugu baaqaya inay meeshan oo kale kasoo qayb galaan oon wax ka baranno oon ka qaadanno walaashan cilmiga ay bixinayso ee walaalaha muslimaadka ugu deeqayso
maasha allah maasha allah aad ayaan ugu farxnay maanta waxaan aragnay waxaan aragnay bariis baasto masago soor wax walbo ayuu nooc cunto la cuno waxba kama maqneen maasha allah aad ayay u qurux badnaayeen waana dhadhankeeda aad ayuu u macaanaa
xarunta hibaaq ayaa furan muddo ka yar sanad waxaana ka qalinjibiyey arday ka kooban laba dufco oo bartay cunto karinta shahaadona ka heesta
waxaa dowro diini ah loo soo xiray bulshada ku dhaqan deegaanaha hoostaga degmada labaatan jirow ee wilaayada islaamiga ah boy maxamed mudday ayaa diyaariyay warkan maktabka dacwada degmada labaatan jirow ayaa bulshada muslimiinta ku dhaqan deegaanada hoostaga labaatan jirow ee wilaayada islaamiga ah ee baay u qabtay dooro sharci ah dowradan sharciga ahayd ayaa soconaysay muddo toban maalin waxaana bulshadu ay ku qaateen duruus kala duwan haddaba waa kuwan qaar ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay dowladda oo ka warbixinaya duruusta ay ku qaateen magacaynayb waa cali xasan way dowradnayb waa tababarinii socdi tasiixu taasiixu bilaabni taasaalini sharahi يا مخارج الحروف والنبري الأصول ثلاثة يا أخي لابن أخي الدروس المهمة يا لابن أخي دلائل يا لابن أخي الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله وهن ثلاث مراتب الإسلام والإيمان والإحسان وكل صفات لها أركان وأركان الإسلام خمسة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. معلم عبد الله iyadana kasoo jeeday midku saara lera doorada tago nool mudan ee sooti ah wala ka barane duruusa ka barane asaasiyaad ya ka mid ah duruusa muhima وكيف نرى التحذير من الشرك وأنواع المعاصي ومن أسباب الموبقات المهلكات وهي الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحسنات الغافلات المؤمنات ومنها حقوق الوالدين وقضية الرحم وإشحاد شهادة الزور والإيمان الكاذبة maktabka dacwada maamulka islaamiga ee bay ayaa kordhiyey dowraadka uu u qabanayo bulshada ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaas waad mahadsan tahay mudday guud ahaana warkii subaxnimo saakay waa naga intaas idina waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkeena